mahadsanid cabdisamed markaana dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka diyaarad dorones ah oo ay leedahay kooxda r s f ee ka dirireysa dalka suudaan ayaa beegsaday xarun koronto ee magaalada cadbarah ee gobolka alniil tobaneeyo qof oo barakacyaal ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay duqeyn ay fulisay diyaarad nooca duuliye la-aanta ah oo ay kooxda gurmadka degdega ah la beegsadeen xarun koronto oo ku taalo magaalada cadbarah ee gobolka alniil oo dhaca koonfurta dalka suudaan dadkan barakacyaasha ah ee ku dhintay duqeyntan ayaa ahaa kuwa kasoo barakacay magaalada al khartuum iyo umudurmaan sababo ku aadan dagaalka halkaasi ka holcaya ee u dhexeeya ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah duqeymahan ay maleeshiyaadka r s f la beegsadeen xarunta korontada ee magaalada cadbarah ayaa sababtay inay korontada ka go-do labada gobol ee alniil iyo albaxr al axmar dadyow hor leh ayaa maanta ku shahiiday qidaaca khaza sababa ku aadan duqeymaha maamulka yahuudda ee aan kala joogsiga lahayn ila xogeedyada caafimaad oo ku sugan qidaaca khaza ayaa ku waramaya in gelinkii dambe ee maanta ay jiida khaza ku shahiideen in ka badan afar iyo labaatan qof oo reer khaza ah kadib duqeymo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen goobihii ay ku sugnaayeen warbixinada ka imaanaya qidaaca khaza ayaa tilmaamaya in xaalad bini'aadinimo oo aad u daran ay ka jirto gudaha jiidda dadka halkaasi ku nool ay wajahayaan xaalad aad u liidata oo ka dhalatay dawola'aanta iyo cunola'aanta ku faaftay xayndaabka dhanka daanta galbeed kooxaha waxaiska caabinta ee halkaasi ka howlgala ayaa sheegay inay maanta burburiyeen gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda kadib markii ay la beegsadeen miino nooca dhulka lagu duugo ugu dambayntiina dalka ingiriiska ayaa lagu xiray nin lagu eedeeyey inuu qorsheynayey weerar ka dhan ah safaaradda yuhuudda ee dalkaas booliiska dalka ingiriiska ayaa maanta shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen nin doonayey inuu weerar ku qaado safaaradda yuhuudda ee ku taala galbeedka magaalada london ee caasimada dalkaas waxa ayna intaasi ku dareen in ay qabteen ninkan kadib markii uu isku dayey inuu galo safaaradda yuhuudda isagoo aanan wax ogolaasho ah haysan iyagoona tibaaxay inuu ninkaasi haystay tuuray uuna doonayey inuu fuliyo waxa ay ugu yeereen falal argagixiso oo ka dhan ah xubnaha yuhuudda ee halkaasi ku sugan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters mid ka mid ah booliiska london oo la hadlay warbaahinta ayaa yidhi waxaan si dhow ula xiriirnay mas-uuliyiinta safaaradda yuhuudda waxaana aaminsannahay in tuhmooyinkan ay iyaga si gaar ah cabsi ugu abuuri doonto ayuu yidhi mas-uulkan isagoo dejinaya qalqalka iyo qobgariirka ay dareemayaan xubnaha safaaradda yuhuudda kadib markii lala wadaagay khabarkaas waxaa xusid mudan in safaaradaha yuhuudda ee caalamka ay marar badan la kulmeen weeraro ay fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah oo u argudaya ehelkeena reer falastiin ee ay yuhuudda ku xasuuqayso marinka khaza